bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal amiin faylan beelba isu rogdanga agdhowaada barnaamijka kulanku warsan oo amiin walba isan ku baratan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhegeystayaal amiinnimaad hagalaaytuu taarikhdiya kee danta labaatiyo lito bilo oktoobar lamada kun iyo toban sagaalka qodobada shir gadisan barnaamijka kulanku warsan oo nimada kheyran isinkaay waliba ku mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada bardaal ee gobolka baay iyo weliba ay ku hadalena saamayntaasi kuweeladii biyogii maalmogiladhaaf iyo qulqulaayeen degmada bardaal ee gobolka baay iyadoona sheegeen in degmada bardaala guud ahaanbay hadday haysata go'doona haddaba maamulka koonfur galbeed soomaaliya may ku qabday degmada bardaala mayna ku jawaabi arrintaasi ee kheyray barnaamijka siinkaaya saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimada diilar weliba ku mid ahaa maamulka degmada baydhabo iyo waliba ayana kulan la qaadana guddoomiyaasha tumanka xaafadada ee magaalada baydhabo haana si oo dhowaan usama ka dhaweeyey guddoomiyaha degmada baydhabo xasan macalin biikoole haddaba may ku bedeli doonaan tumanka xaafadood ee guddoomiyahalka cusub mise aani hore jidyo raad doonaan dhugunsiyaala barnaamijka siinkaaya madiinaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni yaa iskukubayay hoolka shirarka ee baarlamaanka ee maamulka puntland kureed markii su'aala iyo weydaan xildhibaanada baarlamaanka ee dowlad goboleedka puntland haddaba sababtumeeta mayna ku jawaabi saciid cabdulaahi deni akheeray barnaamijka siinkaaya taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudana dilar waliba ku mid aha dowladda federaalka iyo ahlusana waliba aanan ku baaqanaya new yor hojaan dhismaha guddiga taasna waliba eraya musharaxa maamulka galmudug cabdiraxmaan odowa haddaba musharaxiinta maamulka galmudugga walbaharsee qobanga taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namudana dilar waliba ku mid aha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo waliba usamaga dhaway guddiga gurmad ka fatahaadada webiga shabeelle taasi oo inta badan saameyn kuweelada dadka kudhala gobolka hiiraan ah haddaba maysa adduunka keedii iyadana fatahaadada maalmoladhaafiba iyo saameyn kuweelada bulshada kunoola gobolka hiiraan ah akhyaaray barnaamijka siinkaaya wasaaradda ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya iyo waliba ay war ku saartay baaqashadii kuwayti iyo artifina kayti oo dhex marlayti degmooyinka waaberi iyo saasoo kale dharkiiley haddaba sababtameeta dhugunsiyaala faahfaahinta barnaamijka ayay ka dheegi doontaa dhugunsiyaala qodobadaasi qodobo kale barnaamijka kulanku warsan ownimada siinkaaya barnaamijka uu kule baasaaray waan siirdara sii doona dhugunsiyaala anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal iyo ay maamudo doona dhugunsiyaala markaliyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhegeystayaal idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordareta waliba hooda sinkilaha miin faylan barnaamijka kulanku warsan waa cabdirshiraashka ayaa saari waan sirdare sii doona dhegeystayaal ku bilaahay qodobka aan ku horeeyaa xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada bardaal ee gobolka baay iyo waliba ayo ku warbiyana dhibaatada suubi roobabkii maalmo lahdhaafi ee qubday deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sasoo kale guud ahaanba bartamaha soomaaliya walibana xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada bardaal iyo sheegana inay dadka degan ay degmada bardaal iyo hadday ku jiraan go'dan haddaba xildhibaanadaasi ee golaha deegaanka maraan qado telefoonka idaacadda warsan wal kuweydiiyey yaa waliba ayaan ku jawaabeena
cabdillah maxamed sheekh ali ere ay ku mid ahay golaha deegaanka degmada berdaala marka may jiraan iw daadad oo deegaano kale ku rugmaday oo degmada si oo lama filaanka nagadi ya jiraan oo dadweynaha magaalada iyo xaafadada saameyn oo lama filaanka weeldhada haye marka biyogasay xaafadaha berdaal dhan baa kafatahay mase xaafado qaar ee degmada berdaal layow degmada saddex xaafadooda ka koobanta oo xaafado ciidan weyn ah marka biyo dhan ka bari oo wadada baydhabo ay ka koreen abarlaan ilaa awdiin ilaa ereerajiif ilaa dhinigan shabeelow ay ku kooyeen wasocna dadka deegaanka oo magaalada meel ku bahasan rabeen warka uu ka helahayna laakiin biyogii ciidan tira badan daadadkii sagaaliyo todobadii oo oo la sheegi jiray kun sagaal sagaaliyo todobadii hataa hakaabku laba jibaarku xoog badan marka biyo maalintii kahorreysay may ka bilawdeena joog oo soddon centimeter maalintii la maadnay baa nagadeena ee konton centimeter marka xalay aan ka dambaysa yaalka oo sarta ee salwada kasoo sagaalan centimeter macnaha oo biyaanateerka guri biyaha dhaafeena guryaalkii oo shibkaha ama sartaha ayba biyo galeen hata waayahay marka ada dadka biyo saameey oo saameynta kuwa leda ee degmada barda degataa mise angolaha deegaan degmada bardaan oo maamulka ku mid ahaa degmada Waayo.
degana waayahay degmada deganta eh, kuwaranba marka eh, dhibaatada shacabka eh, qabaan markelen fiiri biyo jiraan ameerikala gurmad oo iyo unbaha koran oo degmada barda la binaansha ah niyow xaafado afarta xaafado xaafad ku mid ah ee, hamiin hore ee, nimidale ka bari dadka kale guriyaalsha ku bari xaafadaasa dul saaranaayeen xaafada harankii ku mid ay biyo deeren marka hal xaafado xaafado oo geeska dhinaca elboorka haysan marka dadkii nayla dulsaarkihiin mhm ee isbitaal majara Mhm.
eelada iyo ma iska daramay masquulihii biyoosho mhm marka xaalad caafimaad hataa oo inaana daristo yaa boqolkiiba boqol langmaleeye Mhm.
isbitaal majara hata oo deegaanka isbitaal guud oo dadkaas baahida iyo caafimaad daboolow mhm ee, maciishadii sida dukaanada iyo badarkii keedkaha iyo Mhm.
walaagina biisaamay isu socod gaadiid majara mhm marka xaalad bini aadan oo deedan adaga ku jirta degmada berdaana waayahay marka ada golihii deegaanka eta degmada bardaalyaha oo kala hadal ay taa marka may qorsheey ay taan qaabsi aan hadda dadkaasan badbaadi kor wallahi maamulkiisa hadda lasoo toobaata maamul oo ee, deegaanka dhan aan joog u qaadahaayo oo degmada dhan guud ahaan soddon iyo lama beelaba ka shaqeeyahay meewna degmada gudaasha afarta xaafadooda ka sugugna marka keliya walowna agoonnimaybu waa inaynu dadka wacyigelin oo intii microfono lagaala qaabka biyo oo nadiife aan waraaban biyo in isku karkarayaan ini biyo haan dhulka ka jaraan isticmaalnay haan hareeda roobka ay waraabaan waxyaabahaas yaa uu sheegahayno ma awoodaan inaynu wacyigelin walata oo ee, gacan maamul ah habdhaqaale iyo habdaawi un hataan kashaana ma awoodna laakiin keliya inaynu wacyigelino awoodna laakiin inaynu qayla dhaamino baaqan suubinona oo idiwalkujeysida kortona mar walba diyaarahayna waayahay biyogase oo nah ku furamayn deegaanada dhow degmada bardaala haddana saameyn kuwelada bulshada ku nool ay tahay degmadaasay meeqa maalmood oo kale eh, bulshadaasay biyogaseyga dhex jiraan afar maalmooda la marahayo roobkan roob oo ee, kowdii bilin octoobera bilowdi ilaa kow iyo labaatankii bidli maanaha roobkan oo hal maalin degmadaas roobkan kuban male roob oo kow iyo labaatan maalimood lagu boga waana noolnay antuu saameynay jeesadow Mhm.
dadkina horeeya taa taariikhda intii degmada la deganyo mashaakil waayahay marka biyogon markiada qiyaasta meeliyo hukooyan iyo qaabkiyo hadda saameyntan kuweel dhadan gudaha degmada bardaale een, horey mahangmarna miya maya ahile ma gartay ee, sagaal iyo toddobadii nar daalad jireen daaladkaas hataa biyo jojoojo inta ma jarna intuu magaalada heo xaafadoo jimina malan ku barakacan biyo bi dareeru oo hoojo weli masaan hata kinka sheegay soddon centimetra maalin hore ka bilaawdeen hata sagaalnaga marahayan teeda kale biyo bi kuleelo biyo kululus ee, oo hatana dhanaan oo hatana weliba biyo haraadi emandi in hataa waliha lafadi biyo oo isbedeliyo hata dhanaan imayleyna iyo kuleel baleyin haddii lugtaada gelin waaya marka guud ahaan degmada bardaale oo dhan biyogase ku qulqulaaya oo langmaro korna miya haa biyo soo qulqulahay mayba warsaan oo qaadalo unbay ay silfaday Mhm.
fursadayna sidii inuuna baaqan birno ee, gaar ahaan maamulka koonfur galbeed guud ahaan dawladda soomaali iyo hay-adaha ka shaqeeyo ee, arrimaha bini aadanimada inay kaalmo caafimaad iyo degdega deegaankaas dhanka hele maadaama aan jeerna kee daawo oo dhanka talagalay in emergency-gu lagugu jawaabo ee adagtaatan madingu waqtiga abaado jidka ila roobaadata in diyaarad lakagaan lambaahdo in eedoogi caafimaadka kashabahayan ee ee, geeyan degmadaasi adeeg oo daawo oo xiligun wali emergency bahaysada marakanaa iyo korloorin oo kale oo ares madishadan iyo lana isticmaalo akoo taabkii biyo lana isticmaalo lahay iyo dee agabkii oo roobta lagu galo lahay bustooyinkii waxyaabahaas in horta si emergency la helo ku qabsadaan maya gaanfayla alxamdulilah hata war ilaa hata oo degmada jaraan marka alxamdulilah ilahat walianimo gumashini laakiin ilaa hata aan dhimaduna aasnima jara waayahay iyadaa umahadsanta walaal teeda kale teeda kale ma inta kula hadalay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda gargaarka oo gaar ahaan shaqadii hota inay arrimoon walku qabadaan iyona may jeelnaa inay oo ee, hay-adaha lafta wasaaradda caafimaadka haddii la hadal iyo haddii oo oo la hadal la shalata ini oo arrintaasi luwadaagano wasaaradda caafimaadkana liid ku nagato arrintaasi si dhaqseel unku jawaaban codsadaan waayahay iyada umaasanta mudan haye diig yaalan gabalkun arday biyeedi eed arday fara badan yaalan haye
biyogashiw ilaa timiddibaysoodana arday afar biyogasan ju ah haye marka biyogas biyo wadanka arday jimaayino arday belidka meelbunku binaanayo waayahay marka ada kuwaranba ada nafta tiita qoyska iyo sida siinsaamay biyogas
ha arday isaameyn waa iidan isaameyn arday meel ilaahay markii meelaan royka guuri meelo arday uteeko kale aada walaaqoyar kusta biyojeega onyaasku deg hamil walaaqoyaroo arday guri dhagaha aadisno arday walaaqoyaroo fuuri how arday kisto arday biyojey dareereemo kaas waayahay marka biyo maadaama aad meelaad degnayta guurtii meelaada deganta ay leh alan arday shacabkumid aada arday hotel hotel o arday langeyn waayahay marka idada guurtii biyo qaabsi aan saamayn ido dhanba biyo galay mise saamal ido dhan ma biyo qabsaday arday walaagi baalo dhama arday biyo qabsaday markun qofku ku dhaqaaqay wal soo guuri arday bilaantay iyaalka may sarana wal fuur birkaas arday garigada iyo dhatunga arday ya taamni wal ku dhiseen arday meena ruwa waayahay marka raashinkii iyo kuwaranba marba isan la bateen raashinkii iyo walaadala si ay ay siin si ay raashinkii arday horta ba galaan ila arday ganaadi dalowti arday raashinkii kiiladii arday may maro ayte dama boqol iyo iyo tuma may maro ayte horti
waayahay marka sokortua masemey wala saasan qaalowi sokortiyana bariiskii baastada baaloan walaayno barday wala kibdarsan waayahay marka magaalada waa in isdareero kore wala waa shalo gaduudo kore
may dhino oo daan iska dareer korna jaran arday oo gotay birkaas arday gobol aw maskiin laraw ii dad deganaay arday dabtumbiyogi ukobsadeen arday aan dareer korna jaran waayahay marka aad awlaadaada dhali meeqaaw
adilaa todoba todoba sayo waayahay marka todobonoga xaafadii deganaayaha guuridii meel kala dejiidii markuun kuwaranba dhibaatada dhibaato yar mee dhibaato yar mee dhibaatadeeda arday dadkulama qabsatii ununa arday xildhibaanee kumid aha arday dowrkunamaseeda koran arday hoteelka hoosku degi waayahay xildhibaanada golaha deegaanka bardaale kumid ah tamiya
xildhibaanada golaha deegaanka berdaale kumid ah waayahay marka isan hotelba degdena waaba meelisaba geshiinkeetina dadki kale oo isan golihii deegaanka hasin dhisan anta kudamboyan dadkii sida ayaan saaso kale leed saas inagan iyo dad walaawaati meeliyo waa iskuroona arday iskumayini jiraan waayahay marka golihii deegaanka eetin may qabateen markuu marba haddii fataha ama fatahadidii degmada berdaale biyo dhanka kufokadeen aragdeen may soo biyahaytaan إذا ما يديني قلت لهم أنا أرضي بيروح جرى ولا يدوم بشاكني بيونا صورني إذا أرضي أكو تبجي إذا أرضي أنا شاكني بيرو أرضي وفرق كثير أنا شاكني وايا مركب بيو قصيد دتكو أمو ذي جرى نانتي ودريرن ما ما ما لا أعتقد إذا أرضي أنا ما يتوى جنور أنا أشيل لا صوتي والشيء أرضي شون كريجي أرضي بعدنا هذا من سوريا أرضي دوش هالجي waayahay markuun dadka meelasay rogaan iyo dhow meelooyin isku kooyan amase qoysgoos aan deganyin waayahay markuu meelasay biyo ini hadeera may kuyaabo mamada biyo arday laabameen arday boolay oo arday toosyo haya dhaadeen arday bayana gabal way ka bayan arday kaayuleerawdu kaasbaysaen bayan haye marka hoteela degdanya eerti hoteelka naftatiis biyo maka jiraan miya may may maka jaraacada hoteelka hotel arday waago isbeys kulan daatiga arday jeji balmarangle waayahay marka maadaama degmadii guud ahaanba saas nagati bulshadina dhibaatadaas haysata may qorsheeta haytaan maadaama aysan heten golihii deegaanka berdaala kolle arday walinaan kabogojimoshiinan argayli arday dawlada dhaxyo dawlada arday koonfur galbeed waasdambano aan gaylina waliaan tilaan kabogoji kale mooshiin ilaa lama lama horti baydhawaan oo jartayoon okay tariikan gaayoonaysa ko kale dugu magaalada ahayn shingiri kuma lahayn arday horti baylawa jalan geeka kooyen diyaaro oo amaarila tayoonaya sheentiyaala lahaye wali kala gedaajo ajar muush waayahay sangolay deegaanka ee tin ololo intiisun suu budan dadkaasay bar ayaan gurmadmaynin suu biwayta mise baydhawle bahanjeedahaysan dhanba
mayka suu biyane waayba ilaahay sheeni u arday biyo biyo fasaxaad xoog badan u mayka suu biyan lamu deebo isleebi hulaadisa roogana ay u ardayna si ay mislowlay bu ah
usublankiin aaranti oba mihnagadaw odolgallankiin dhaliina ilaalay aanuma kuweydiyaw afowlay madiin maaladama oofna biyo koogooye ma irsaa walba makiinka qobadaas arranta arrintii ma'e bulshoy aflaha oo aflahkii korugmoodey eedlahag asriye yalla furi umuday kooyanii la araga ko'oon bahaa aflah isbitaaliste hosbitaal abbabaay raajidba eediin ajabiidi casriga ohoo caalamiga eh madoono kombyuutar hangliin adeegsidaw bani koloshe ansaw ansaw ma'e owlaadan haata aragaayan iig bay ku bahay bulshoy ogaala niiku lo'oon baha
waayahay dhugunsiyalah qayb hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa weliba ooda sinkalaha miin faylan dhugunsiyalah idaacadda warsan siyatiis iyo dhabaysala magaartiis mawjadaha gaagaaban aalada live streamka guud ahaan abgu dhowdhown sikortanga khiyaraya weliba ooda sinkalaha miin faylanga maamulka degmada baydhabo iyo weliba iyo kulun hadhawaayo iyo ansuubyana gudoomiyaasha tumunkaha fudood ee magaalada baydhabo haanase oo dhowaan wasamaga dhoweeye gudoomiyaha degmada baydhabo waana duqa magaalada baydhabo hasan macalin axmed bikole haddaba gudoomiyaalkan cusub oo lahamaga dhoweey may ku bedeli doonaan tobanka xafadood ee magaalada baydhabo mise haani hore jidyo iyo raha doonaan dhugunsiyaala yili dhugunsida afhayeenka tobanka xafadood ee magaalada baydhabo oon koreyntaana taasi faahfaahiyo
afar sano i bayuu gudoomiyaha horaha dhahayti haddana gudoomiyaha maamul cusuba waa la dhatay wali dhaha ka dhawayaa xafladan waana geeka iyo waanshe iyo degmada baydhabo maamulka cusubo degmada baydhabo mudane biicolo unguinyi iyo nayto intaha ku hoosey yaa dhaha ka dhawaayahay maamulkaasa dhaha ka dhawaayahay maamulkaasa nidaamka isaga hata suubi iyo shaxda isaga hata suubi i degmada qaabkiisa hata inbedeliyaa yaa dhaha ka dhawaayahay maamulka inta dadkan inta fadhi gudoomiye dadkan inta fadhi dadkii oo isku shaandheentiisinga ka suubideenu dadkii xaafado habte laha ku dooradiyu kii maaliyadaada kii amnihaada maamooyinka xaafadoo kolley wallasla gorode dadka hata daad ka hor fadhiyu nidaamka una geeka siinka weerni imba hafladan una siinka weerni imba hafladan gudoomiyaalka xaafado un qaban qaabiyan walibu ah degmada baydhabo maamulka cusubo hataha ka derisi soo dhaweyntiis waay may kalena ku hadalayn may kalena ku hadallo doone amniga gudoomiyaalka hore un wali iraanay gudoomiye ku-higeenka haafadda iraanay hasi gudoomiye ku-higeenka amniga le nidaam usum shax cusuba lansuubi gebro oo foorta e yoo dhanba dugsi saraha dhamaay ogoon yahaninga oo jaamacado dhakadaw ya wali laha kawelay arrimaha bulshada maamulka odabka koowaad degmada baydhabo nidaamka hatahan shaqaysiyo nataw nidaamkaya isbedelka inka suubidi haka dhawaayana odabka lamaad amnigaa ku hadalaan odabka saddexaad isbarasho oo maamulki isan hadoorten dakareetadiis shalay owlaad hasaaratan idaadaha ku dhiyaasen maamulki isugahayaan inta fadhi inti isigna baratan tumanki xafadood maamul show ini isigna baratan hafladan olala hanqaban qaabiy gudoomiyaalka hafado hanqaban qaabiyan nidaamkaasu kolley anadooga furaay wajahaad una injeednooda tusaay marka walilahaa ha dhawaada marlamaad ha dhawaada marsadaad ha dhawaada maamulka gobol yoonaytow degme walaay una hafladan inka weernay inbanhayna ha azuumni nidaamkaasanii la ogaadasan ini una degmadii baydhawo sharafle winaagle oo dhikidayda koriya suubidiya unuuna ha dhawaayan marka taasaa ka dhawaasan nidaamadan amal degmada mahanshaqeeyana guddi amni mahadlahayna oo guddoomiye amni mahadlahayna guddoomiye arrimaha bulshada mahadlahayna maaliyiin maha lahay godoomiye godoomiye kugeena lahayn walma asalkii hor marka horumarkii isan hase ballan gudaay iyo suubideen yaa boqolkiiba boqol yaa faraxaadii hahaayo wayni saasaasinkaweerni saasaha ka dhawaada
muddo saliin feyre dadkii muddooyinkan shaqeeya ee kajeer oo degmada baydhabo hawsa kore oo iyagoo hor jarta kacaala tiimka geeg maanta ha ka shaqeeya guddoomiye xaafadada gaar kumaday mahajarna isdhexgal noocyadan oo kale oo si hubno maamulka tidimba aan kooynigan shal qaadan oo istaraatiijiga cad linsuubi daban mahadlahaada jan laakiin iyadan ka faray anay programkaas ma la raasheen shahade oo quruxda badan lan walba jiisaas linsuubi maamulkan iyadan ka faraasana waxyaabaha kale daban dareema korna lanka maamulaata laha er linku baahanyaan ka shaqay hool adag waan hool fudud markeeda adag walibaa geedka meelin iska dhiibahay wala la ka shaqeeyo walibaa volunteer wala dalkaada lakin guraw muddada daladaas ilaahay fodadje dalshe idiintis anfay alaki wal mudala guraw dheer kumad ay u tanaada geedka mailras mansabshe ka fadhiya marka xaqiiqada wali ahaa magaalada sitan lankalma ku shaqeeyo lankalma le nool le ama maamul hay haado ama maamul ay lahaanay waliba ani walina saarana waajibaadka qof walba ni gudad khaasatan laakiin maamulka inay soo gudad inay isku shaqay amnije inay isku shaqay dhismaje bilicdiye nadaafadiye caafimaadye waxbarashadiye horumarshay guud ahaan inay isku shaqay wali argaane inay dad badan qaar kumade caafimaadii walan dhaba unka aalan ani wadooyinka idisortis ama boodka kale aan ka kala dhabsadeen lahay meel ku shaqaya ataadiishamkiyata walay qashingayso kuusi kan kale ma meel ka shabo marka dadka xaafado walilaa hool ul soo siintaala dadkaas walin baahanyaan in awareness badan la sii meel leer walaalo unta ma qoojarta adii le kan lan walaalka oo kale ew dadkaas ero umbaahan umbaahan dadka kale amniga waa dabaan malana siyaw geeg amniga dhami ilaahay inkama hadle laakiin dadka inta fadhi iyagoo haldoorka nabadaasi geeka magaalada baydhabo ganaca loodaas waliba iskuulaha dadka hortay fadhiyaan dadka garabtay fadhiyaan
ya yeeshaan nagdin wal bas alla namadi iyo wal ma dili gudoomiye badanaa wala dili dadkan ma iili shaqeeye wala kalena dilay gedi badan oo ma iili shaqeeye soomaaliinta una maamulka ka biiranaysa meel raayse aan koranta sheegaya lan ani wal fala jiro mala argaa lan walba minshay hoostiisa ka jar baydhabo xaalshay qadeeri lan hamoodo un lahayla yahay so ana xafladi li in qobdaay kadagabooday la kartamay doomiye xafladi li in qobdaay madi xaflada la suubiyaay dukaankii laha ku adeega yarka ku adeega si wali taray haanta asiida le ama eyni anka saacadis koy soo dhamaday alla dili dhamaday soomadaas in lamala tumayaa iyo shaqeeyanay guud ahaan baydhabo amnigeed sagaalan iyo shan qof oo dhalinyaro ee ciidan madan iyo gudoomiyaha xaafadda ee meelaraay tawfiiq tijar yarkin oo madaashay waxaay xaafadda ishi madani lahu qori kumid haayeen haddana dawladda hoose tijar yaa yaa kumid haayeen so sagaalan iyo shan qof iyo haweenkii koonfur galbeed oo aan hogaamiyaya degmada baydhowla ku xurey madii askar xureey waati madii ethoobiyankina adeegsidii xureey waayo wala la suubiili waayo lan ka dareero werito bamlug ku dhow lan sheego dhul waayo yesa dili der lamba asaka tudiko usa lan kila dili fadada naga fayado leewani dhakroorey idoo la karoorey alxamdulilah dadaal dheer iyo juhdi badan oo ciidamada booliiska iyo madaniga madaasayki la aas-aasay oo xaafado laku aas-aasay contribution jeefkan ku arumin madaas raashinka ku helani bil kala lansiyaan war kala lansiyaan iyo nafasidiyoba dhalinyaro dhiijo horan dalsho ahaayeen ayaa yaa degmada laha furay geeka alxamdulilah hibil alla ii beda soo kafa soo dadka cusub yaa wala sheegahay dadkii kale uniyo cunto dadkaa ka fadhiid madi wal yar bakreen dadka isla shaqeeyaan ay kumid ayin guudahan bay dhowlankii roogin shaqeeyay le walbuus ahaa kan idin roogona teleefon baa diray walana kasuwaaya argaay bay raay shacabka dhamasa shaqeey wali fadaana ini amniga ku wada shaqayn maamulka cusub la shaqayn nooca unin doordi oo saxdeena in shaqayn hamigaana unan hayna alla ila tay tala laki magacaawe dhaqaale ka helaa islankaasa biyo aaminsan dhaqaale ma jaa deegaanka volunteeran ka shaqeeyaan unile xaqanile unina xaqa kalan lamadaas waajib aynu gudataa kii kanona inaynu gudin ka usniilayn inaynu isku gudin dhammaantiin mahadsiisiin maamulkan aan mahadnage ballanteen weliba waa in amni
oo bulshadaan adeega oo ciidan aa siin bulshada layn adeega oo waliba waa madaxweynaha layn kasaraya bulshada layn adeega dhammaan wali anaa adeegeenin bulshadaan adeegan muhiimada lafdhabartana oo dawladana shacabku waay haddii shacabka atigeeka kacdoonaysu bigi treebo qortamay warta tuugay mudhanooleena kugale dhaafkii kitijiifadayleyi weyday haddii shacabka matkacdoonkii suubi awoodna malig adeegsada qorhadaogeys wallayka masaaska kenya etoobiya shan iyo labaatan todoba qofa ka dhamatay kacdoon dadweyne suubiima marka maligii buliiska gaaskadmeysiyaa raraso dheemisha dhaabalna isticmaali midi malig walka oodmali inuu rarasee toosa isticmaala oo ciidamadii bal wareeg ra-iisul wasaaraha wareeg usii hogaami here wadi taas kasnaha ka fiican oo qaban adag wax la geysi soomaaliya geeka mayd raasha dawlada ku jir dawladana waliba waa dad haddii maamul suubado heer suubsado shari suubsado wal dhaboona jir geedka muhiimada soomaaliya waliba aan kawiin uhaashat waliba al-shabaab haddii geeka mayd raasha degmadan baydhabo jid furuno geeka tinkaas ka safar kortaa marka jir baydhabo mayn baa korta hamar mayn baa korta weejid mayn baa korta dhasta dheer mayn baa korta buura kaba mayn baa korta ولك جرى هدل قال فيري قضاوك جرى قضاوك ولين يجي الدنيا دار سيما دي مريض اسكو لوغ هاي اسكو دين هاي اسكو مدف هاي حتى ولا بوا امه الهي انت هاميا مركز اسكو غيرتو الهي امي تو قرك امي تمسك لا تشل بالبان سمي شعب كان او ما الى ربي اسكو قلي دولد شعب دولد شعب لا مصادفه اليوم مركز ما الى لا في شعب كان جلايا كي دنجر كان جلايا كي ورقه جلايا كي دمد هفاغا في نور الدلاء أنت نقفها إن الإله آمن تأسكرات موكلة يقصد بك markii aan ku gudub hadii bulshada meel la shaqayn wal muqabad kor dhafaran hooran ka kaar kor laakiin hadii bulshada ay shacabka baylooba ka nool baan la shaqayn waa iga madaasiyada la isku la shaqayn horna mal mal deero dana amni hadii wayan wal barsha majar caafimaad majar nolol majar walkastaba wali keliyin hoos ku aan amniga markii amni la heliyaa nololna la helay kan danyartee saameas kan dhagaalaha dhaan saameas koo waliba iyaal badan saamea dadkana saameas haddii amnismu koy war wali galbashee walaan ama dhaliho boqolka gal markaa maysin sheegay ini mayle raayuse kuwada shaqeynaan amniga kuwada shaqeynaan maamulka hati jara awoodsiinaan awood anweelna la shaqeyna haddii bulshadan la shaqeyna ouna gaamaan isqobsan nimankaan dugaagde oo dadka kamalow oo nii dhahjar haddii raabto in iin sheegay nimanka qaybta militariga linku yiri shirka saraakiisha sida oo kale danta fadhiyo oo linku yiri maadaama degmadii taliya saldhiga baydhabo amnigeeda ka sheegays wali fadaane ini haalad amni kiiliwadaan wal baydhabo ha kuwari ha ka darisa kiinsheego de kulli sheegada fuliintii adi leh wali garaba kubaataan nin kubaantaan kasi hana laakiin ini hanowalgee baydhabo fadaan
dukaanka qalabka dhismeeda guud new star
badiidole ii miranin qubatay jiral bobbobshay ii gaahjadismale wagoog lankabaar mooge qarbad biyoshay haddu quluwad wadow qaldinya saxnya quminya waalinya maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay maylaka qiyaasay oshi maylaka qiyaasay xaajiyow adii bahato inti dabeel koraadii ii dubaysay injeedee danseeha ka galay in boqohoota dibadda hasku diiwaan geliyin bohoota dibadda inam haska diiwaan gelinay alaab dhisma doonga ahaa dabaqi iskorsaaro dig sii sido faday adantana ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adaweydiyaasa dukaanka qalabka dhismada guud ee new star tuuba qashaha handhooftay qaybtiya
yahay dhegeystayaal qayb uga dhexe barnaamijka kulanka warsan isla marayna waliba wada sinkalaha minfayna idaacadda warsan waa abdirashiid rashka ayaa barnaamijkaa saari waana siin diraysaa dhegeystayaal mudinaga maamulka puntland sayid cabdulaahi deni iyo geega hoolka shirarka ee baarlamaanka ee maamulka puntland iskubahi kureed markii su-aale iyo weydanga xildhibaanada baarlamaanka ee maamulka puntland haddaba sabatameeta iyo ladhugun sida jawaabo iyo saasoo kale su-aalo la weydiiyo mudinaga maamulka puntland sayid cabdulaahi deni aad baan umahadsanta gudoomiye gudoonka golaha wakiilada mudanayaasha golaha wakiilada madaxweynaha golaha xukuumadda iyo dhammaan martii sharafka waxaan ku salaamaya salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu mudan madaxweyne waxaad xilka haysay sagaal bilood wejiga dhabta ah ee xukuumadda hogaamisaana wuxuu waxaa la moodaa inuu ku jiro maalmihii ugu dambeeyey muddaxileedkaaga waxaa sagaalkaas bilood burburay kalsoonidii bulshada dhaqan ahaan siyaasad ahaan iyo akhlaaq ahaan waxaa bilowday kacdoonno bulsho oo dowladda lagaga soo horjeedo waxaa dadku walwal ka qabaan badqabka jiritaankooda waxaa ugu dambeeyey masaajidadii oo bilaabay inay qunuudaan cabsi darteeda sidaas daraaddeed mudane madaxweyne maadaama adigii khilaafka adiga madaxweyne ku-xigaankaagu soo noqnoqday isaguna oo uu yahay mushaakil dadka niyad xumi kusii abuuray sow kuula in lama habboona adiga iyo madaxweyne ku-xigeenkaagu inaad xafiiska bannaysaan si aynu u badbaadinno bulshadeenna inta aan baarlamaanku jawaab ka bixin dareenka bulshada ay matalaan aad iyo aad baa umahadsan tahay
mudane mudanayaal waxaa weeye idinkoo sharfan madaxweynuhu waa madaxweynihiinii su-aalaha aada weydiinaysaana ha ahaadeen su-aalo hufan oo sharfan oo aan personal attackna lahayn dalka iyo dadka maslaxaddiisana ah saasaan codsanayaa please in sha allah
bismi illaahi raxmaan raxiim waa koobaynaa waa koobaynaa labadaas su-aalood baan udoon doonaa insha allah mudan ayaad iska
bismi illaahi raxmaan raxiim bismi illaahi raxmaan raxiim waan u mahad celinayaa xildhibaanka hadlay waana qadarinayaa habka maamulku u socdo in ajendaha baarlamaan baan ahaan jiro baarlamaanku ajendaha inuu ku ku socdo weeye laakiin laakiin dooddu inaad halka ku furtaan maanta aad baan ugu faraxsanaa bulshadii xooggeedii joogtay labeenteedii xaqiiqda marka loo hadlo dadka dalka xogtiisa ka hayo ma aha baarlamaanka oo keliya dalka xogtiisa waxaa haya dadka reer puntland oo dhan markaan xil ka qabannay meeshuu dalka joogay waad ogtihin maanta waxa aan sheegayno ma aha hadallo warqado ku qoran waa xaqiiq dhab ah oo jirta amniga meelihii ugu darnaa waxaa ka mid a magaalada boosaaso waxaan filayaa dad fara badan oo mas-uuliyiinoo halka fadhida inay boosaaso ka yimaadeen waxaan ka rabaa cawil inuu caddayn dhaba keeno meesha amni darro darteeda loo qunuuday masaajidka laga qunuuday jawaabtiisaa laga rabaa kow labo waxaa dhulka sanaag oo dhan waxaa dhulka sanaag oo dhan boqolkiiba sagaashan iyo sagaal marka laga reebo magaalo yubba iyo in yaroo la mid ah gacanta puntland soo gashay muddadii aan xilka haynin waxaa laga waxaa waxaa maanta la joogaa oo wasaaradihii dowladda oo dhan joogaan magaalada buuhoodle oo markaan xilka nimid khalkhal abni ka jiray iyo gacan ku haynta dowladda oo maqnay waxaa la sameeyey afar xarumood oo ciidanka lagu tababaro iyagoo aan lahayn hal xero oo xataa aanan dayr lahayn waxaa maanta ku jira xerooyinka tababar ku socdo shan boqol iyo labaatan xerada xorgoble oo maalinta talaadada aan furayno waxaa lagu guulaystay waxaa lagu guulaystay degaamada degaankooda in si daah furan loo furo oo dadka oo dhan ay si midaysan uga shaqeeyaan waxaa isbeddel ku dhacay sumcaddii iyo horumarkii puntland dhinaca dhaqaalaha toddobadii bilood siddeeddii bilood aan joognay mushaharkaan bixinaynay cawil oo ka tirsanaa maamulka hore agaasinkiisa waxay ku guul daraysteen inay bixiyaan maashu mushaharooyinka waxaan waxaan waxaan cadday waxaan waxaan caddaynayaa inaan waxaan caddaynayaa inaan isu taagnay waxaan ka codsanaynaa waxaan inoo ilaaliya xasiloonida
waxaan caddaynayaa inaan ishortaag ku samaynay habka ay doonayaan xildhibaano farkutirisa inay dowladda maamulkeeda ula wareegaan oo iyagu ay rabaan inay determayn ku sameeyaan waxaan runta u sheegayaa hadalka uu ka hadlay guddoomiye su-aashayda ha ka jawaab madaxweynuhu meel kaluu marayaa mudane madahid hadal madahid mudane mudane hadalka madahid taas waad weydiisay waad aamusaysaa mikrofon nidaamka dowladnimada haddaadan raacin mas-uuliyaddeeda adaa qaadi doona dowladnimadu waxay u baahan tahay in la ilaaliyo uma baahna in ashuun lagu addimo ma ahin nin lagu cabsiin karo in aan waajibkayga aan garan waayey mana ahin nin loo sheegi karo danta iyo dawga dowladdan ay dooratay nin aan ku dhoqdo waxaan rajaynayaa shacabka puntland inay wakiil ka noqdaan horumarka dalkaan u socno waxaan leenaha mawaaqif siyaasiya waxaan leenahay mid amni xukuumaddana annagaa mas-uulgaa madaxweynehana u doorto ilaalinaya baarlamaanku waxaan rajaynaya inay shaqadiisa aqoonsadaan waad mahadsantihiin
saxaab construction company
kana badan lanki kihemya ay sugaay kambani dhismo kaamila agabshay kurbada leetay ogow may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadis yacni kuway kormajara reed maylakoy kumbar galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamila kulisho kor ilasila hambuy keed wali ka jari hadda wali ha korari saxaab construction company isdhab galab dhismo koy arag waxa ka kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la sew saxaab construction company galab isdhaw waako kan dhig kan dhaway kabakankala ku darano kulisho
waayahay dhegeystayaal idaacadda warsan u farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamadaha kheer ayaa waliba wadasin kala hamiin faylanga ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre ayaa waliba usageega magadhaweeya guddi gurmadka fatahaadada webiga shabeelle haddaba mays adduunka keedi guddigon iyadana horeyba saameyn ku heladay bulshada ku nool deegaanada maamulka gobolka hiiraana hiilidhugun sida xasan ali khayre arrimo isfaafayo
madaxweynayaasha dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo galmudug iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan shirkan jaraad u qabannay halkan inaan wax ka nidhaahdo xaaladaha cusub ee dalka ka jira gaar ahaan arrimaha fatahaadaha ee saameeyey dowlad goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle iyo jubbaland meelo ka mid ah sidaas daraaddeed dowladda federaalka xukuumaddeeda annagoo xeerinayna muhiimadda ay leedahay u gurmashada dadka iyo deegaanada waxyeelladu ka soo gaareen fatahaadda loona baahan yahay in si deg deg ah gurmud bini-aadnimo loogu fidiyo meelaha iyo xubnaha ku ta- tabaaloobay musiibadan dabiiciga ah oo ah oo ay sababtay inay webiyadu soo karkaara jabsadaan geystaanna khasaaro ayaan waxaan doonaynaa in sida ugu dhaqsaha badan loogu fidiyo gurma degdega sidaas daraaddeed iyadoo ay madaxda dowlad goboleedyadu ay goobjoog ka yihiin ayaan waxa aan magacawnay guddiga ay magacyadoodu hoos ku xusan yihiin oo ugu horeeyo xamse siciid xamse oo ah wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka oo ah guddoomiyaha guddigaas marwe doctor fawsiye abikar nuur oo ah wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane maxamed abuukar islow ducaale oo ah wasiirka wasaaradda amniga marwe fawsiye maxamed shiikh oo ah wasiirka wasaaradda korontada iyo biyaha siciid xuseen ciid oo ah wasiirka wasaaradda beeraha cabdullaahi goodax barre oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada jamaal maxamed xasan oo ah wasiirka wasaaradda qorsheynta maxamed cabdi xayir maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo isaaq maxamed maxamuud oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Eh, guddigaas oo aan rabno inay howlgalaan eh, sida ugu dhaqsaha badan oo bilaabaanna shaqadooda maanta ayaa waxa ah laga rabaa inay eh, xiriiriyaan shaqada ay xukuumaddu waddo ka shaqeeyaan arrimaha aan kor ku xusay u gurmadaan dadka soomaaliyeed ee kala jooga dhammaan meelaha ay eh, saameeyeen fatahaadaha hadda dhacay iyaga oo la shaqaynaya maamulka iyo madaxda dowlad goboleedyada ay saamaysay arrinkaasi sidoo kale dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda waxaan ugu baaqaynaa inay la shaqeeyaan guddigaas ahmiyadda ugu horreysa ee inta xaaladani ka xalismaysana ee loo weeciyo sidii dadkaas soomaaliyeed ee loogu gargaari lahaa sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa dhammaan beesha caalamka gaar ahaan hay-adaha ay arrimahani khusayso in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado dadkaas xukuumadda federaalka iyadoo ka ambaqaadaysa dhibaatooyinka eh, biyola'aanta iyo fatahaadda dalka ka jirta oo mar walba soo cusboonaata waxaan hadda eh, bilownay inaan eh, samayno qorshe shan sano ah oo looga hortegi doono oonka iyo fataha fatahaadda taasoo aan kala shaqayn doono dowlad goboleedyadna rajayn doonnana muddo shan sano gudahooda haddii ilaah yidhaahdo in lagu soo afjari doono fatahaad iyo oon eh, iyo biyola'aan dalka ka dhacda haddii ilaah yidhaahdo sidaas daraaddeed ayaan waxaan dowlad goboleedyadana ka codsanaynaa inay ka wada shaqeeyaan xuduudahooda dhinacyada kala duwan si shaqadu ay u dhib yaraato cid walba oo soomaaliyeed ama ganacsade ama siyaasi ama culumo oo arrinkan wax ka geysan kartana iyagana waxaan ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed oo dhibaatoobay ama ku waxyeeloobay in loo gurmado waa mahadsantiin
أحمد باوركان يمبي أراضك وذيكان وداينيهم هيا صاحب هيا هيا أنا نيهو غاري ما بكعي ما حكو دعنيهو أرض مكانك النظن وين دهني
no no no no no no niyow baabuurka wal cilid le erowha biyarato magabu ilow weliga aalay hata fadaas inaad cilid isku geliyda baabuurka oo maxay tahay ciladan gelinaya gaariga shidaal waa shaqaysan ya kashibta baabuurka may shidaalka marka aad kashibaasa baabuurka ama galadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta i haysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada ma uusan lahayn wallee waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan
waayahay dhegeystayaal qeybogan ka dambeeya barnaamijka kulanku warsanaya sadeerne weliba wada sinkadhaha miinfayna barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashka ayaa saari waan siina dareertaya dhegeystayaal dowladda federaalka soomaaliya iyo ahlu sunna weliba aan ka baaqana inayo roojanga dhismaha guddiga sidaasna weliba eraya musharaxa deegaanada maamulka galmudugga cabdiraxmaan odowa bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf almursaliin sayidina maxamed wacala aalihi wasaxbihi wasalam assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu dhammaan dadweynaha reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed maantay waxaan shirkan jaraa-id u qabtay sida aad ka war haysaan muddadii lasoo dhaafaba waxaa laga warsugayey in galmudug ay ka dhacdo doorashadii muddaxileedka labaad ee hadaha dastuuriga magaaladeeda caasimadda ay dhuusamareeb magaalada dhuusamareeb iyo galmudug iyadoo ay sugayaan dadka soomaaliyeed iyo dadka reer galmudug dhammaan in ay ka qabsoonto xulista xildhibaanada iyo doorashada hay-adaha dastuuriga dhammaan waxaa soo muuqanaysa maalmaha lasoo dhaafay in khilaaf soo ifbaxay oo u dhexeeyo dowladda federaalka iyo maamulka ahlusunna waljamaca waxaad ka war haysaan in horay heshiis lagu wada galay magaalada dhuusamareeb dalka jabuuti lagu soo galay ee ay ku galeen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ee muddaxileedkiis weli uusan wareejin xilka madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna waljamaca kaas oo lagu dhammaystiray maamulkii galmudug oo ku shaqaynaya dhuusamareeb muddadii ay labada sano ahayd ee heshiiska ay ahaayeen maamulka ahlusunna iyo iyo maamulka galmudug oo dhammaystiran waxaa dowladdu ay cadaadis joogto ah la daba taagneed maamulka galmudug waa ka war haysaan laba sano cunaqabateynaa lagu hayay arrintaas waxay kusu markii dambe ku dhammaystirantay in madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlu sunna ay dowladdu soo kala dhex dhigtay khilaaf kaas oo keenay in ay u burburo heshiiskaasi meeshaas wixii ka dambeeyey dowladdu waxay heshiis la gashay heshiisyo la gashay sida naloo sheegay maamulka ahlu sunna in la dhiso nidaamka soo socda ayadoo lagu heshiiyey in la wada dhisto la wada dhiso guddiga farsamada iyo kadibna xildhibaanada waxaa hadda muuqanaysa in dowladda federaalka oo ay tilaabo gooniya ku dhisatay guddi farsamo maamulka ahlu sunnana uu dhisay guddi farsamo waxaa muuqanaysa in la soo dhoweeyey kii dowladda la soo dhoweeyey kii ahlu sunna maamulkeedii shalay ay isdoorteen kuwii dowladda maantay sida aan ka war hayno ay baarlamaanka ee, ee, galmudug fadhiyey ay ansixiyeen kuwii maamulka ahlusunna ee, waxaan sidoo kale ka war haynaa in ciidamo lagu daabulay ee, ma- magaalada dhuusamareeb saakay waxaa la geeyey boqol askari oo ka tirsan ciidamada gorgor shalay waxaa la geeyey boqol ciidamada jooga ee ka kala tirsan gorgor iyo danab waxay dhan yihiin shan boqol ee jooga magaalada dhuusamareeb waxaad moodaa in ciidamadii dhinaca kale ee maamulka ahlusunna ayagana ay ka shaqaynayaan siday ciidamo u guri lahaayeen waxaad moodaa marka in magaaladu ay u muuqato magaalo diyaar garow oo ku jiro xaaladdaas markay soo cusboonaatay yaan waxaan go-aan ku gaarnay inaan shirkan jaraa'id qabanno waxaan marka rabnaa in aan eh, xaaladdu hadda ay maadaama ay sidaas tahay aan haddaba haddii aan la huraynin inaan xaaladda eh, aan baaq u soo jeedino dhammaan dhinacyada reer galmudug kow dowladda federaalka iyo maamulka ahlusunna waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dhammaan howlaha socda oo ay ka mid yihiin dhismaha guddiyada xaraynta odayaasha dhaqanka daabulidda ciidamada gaar ahaan kuwa xamar laga qaadayo waxaan rabnaa inaan xasuusino dowladda federaalka ah galmudug ayadoo intaan ka sii tabar yar baa la dhisay twenty fifteen wax ciidan oo xamar laga qaadana lama dhisin lama qaadin ciidan ku filan galmudug waa joogaan oo ammaankeeda ilaaliya magaalada dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo iyo cabidwaaq iyo dhammaan eh, reer galmudug waxaan rabnaa eh, dowladda markaan ugu baaqaynaa in la joojiyo number labo in la isugu yimaado gogol ay ku wada hadlaan reer galmudug ay u dhan yihiin si loo dhiso maamul ciidan oo loo dhan yahay iyo maamul loo loo dhammaystiran yahay dadweynaha iyo waxgaradka galmudug iyo xildhibaanada federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay u istaagaan sidii loo xallin lahaa khilaafka soo kala dhex galay federaalka iyo maamulka ahlusunna ciidamada qalabka sida baaq gooni ahaan rabnaa inaan u joojino oo ah in ay colaadda bannaanka ka istaagaan arrimaha siyaasaddana faraha kala baxaan sida qodobka dastuuriga uu qabo faqrada boqol iyo laba- labaatan iyo toddobo ee, qodobka boqol labaatan iyo toddobo ee dastuurka kumeel gaarka ah kaasoo sheegaya ciidanku inuusan soo gashan arrimaha siyaasadda waxaan ciidamada sidoo kale uga digaynaa inay colaadda ka fogaadaan colaadda loogu talagalay in a- ay iskula dhacaan dhuusamareeb dowladda iyo ahlusunna ma noqon doonto xisaab la-aan saraakiishuna ma lagama yeeli doono hadhow amar dowladeeda nala siiyey cid amar bixin karta in lagu xadgudbo ama qof la dilo marnaba laga yeelaya ma jirto si gaara marka ciidamada waxaan ula dardaarmaynaa in aysan ku degdegin arrimaha eh, hurinta ee colaadaha laga shaqaynayo dowladaha eh, amisom ee jooga gaar ahaan ciidamada jabuuti iyo ciidamada kale ayagana waxaan ugu baaqaynaa in deegaankaasu deegaan nabdoon oo laga taageersan yahay weeye ciidan cid ka soo horjeeda ayagana meeshaas ma joogto marka inay arrimo siyaasadeeda la isku hayaa ay faraha ka qaadaan Eh, waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dowladda federaalka mar kale iyo ahlusunna inaan diyaar u nahay Eh, haddaanu nahay murashaxiinta iyo dadka reer galmudug dhammaan in arrintaasi ay noqoto arrin lagu xaliyo wada hadal is-afgarad marnaba galmudug meesha xoog la iskula maquunin lahay ama tabar la iskula maquunin lahay ma aha Eh, haddana eh, maaragtay in maaragtay loo diyaar garoobo in aan eh, eh, si mida eh, gunaanadkii iyo guntina waxaan rabaa inaan idiin sheego galmudug midahaan danaynaynaa oo aa- u taaganahay anigu si taas loo gaarana waa inaan maquunis iyo awoodi marnaba soo gelin Eh, ilaahay wixii khayrka ku jira hana waafajiyo aad iyo aad baa umahadsantihin
العامل جنرال فرنيجر أروضة الأفجليوك حفيسة إي إيدو إي العامل abshir sida iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwidii liin oomanaayay inbadan unusugaani arwo alla aamin general farneejar baydhowniinkoytay alaabwareeg wayku oombahi إلا وليجيلا أوركان أنرونا على وريد إبتسي بأرلادن لينك أرقنا أريتي على إن الكتوبة مدي أوروسيا اسمه تلون هاتو إريتون
waayahay dhugunsiyaal idaacadda warsaan oo darartan weliba wada sinkalaa dhugunsiyaal ah hamiin faylan saaxiibkayga bilaal yaa imaamada ay farsamada akhyaaray wasaaradda ciyaaraha ee dowladda federaalka soomaaliya yo waliba yee waraan ku saartay baaqashada sukukooya ciyaartii fiinalka hayte oo dhex mare lahayte degmooyinka waa beriyo saasoo kale dherkiilaya haddaba sabatoma dhugunsiyaal iyo dhudhugun sida wasiiradda wasaaradda ciyaaraha ee dowladda federaalk soomaaliya oo arrintaasay faahfaahiyeysa
olombikada guddiga olombikada iyo xirashada kala duwan ee hoostaga ama ka midka ah olombikada waxaa looga hadlaayay kulankeena maanta baaqashada ciyaartii kama dambaysta ahayd ee dhex martay tartanka kubadda cagta degmooyinka gobolka banaadir oo ay iskugu soo hareen degmooyinka waaberi iyo darkiinli waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xirashada kala duwan waxay wada shaqayn joogto ah la leeyihiin dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir arrimaha horumarka isboortiga ku saabsan muddadii ay jirtay xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kayre labo wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xirashada kala duwan waxaan mar kasta mahadnaq usoo jeedinaynaa shacabka soomaaliyeed ee taageera horumarka isboortiga soomaaliyeed oo soddon sano kadib tartamo caalami ah kasoo muuqday saddex wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga soomaaliyeed ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xirashada kala duwan waxaan u mahad celinaynaa hay-adaha amniga oo gacan ka siiya qabashada tartamana tartamada dhinaca sugidda amniga afar wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xirashada kala duwan waxaan soo dhaweyneynaa una mahad celinaynaa u hambalyaynaynaa oo mahad madaxda qaranka uga mahad celinaynaa una hambalyaynaynaa magacaabista cusub magacaabista guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamed maxamuud cumar filish shan wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xirashada kala duwan waxaan sidoo kale u mahad celinaynaa telefishinka qaranka soomaaliyeed ee ka shaqeeya horumarka isboortiga iyo telefishinada kale ee gaarka loo leeyahay sida astan t v muqdisho cable rajo t v universal iyo universal t v sidoo kale idaacadaha ama raadiyooyada oo ugu horeeya raadiyo muqdisho iyo raadiyo kulmiye sidaasi lamid a website-yada wakaalada wararka qaranka soomaaliyeed sona website-ka johar iyo hiiraan online lix wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada iyo xiriirada kala duwan waxa aan waxa ay guddoomiyaha gobolka banaadir ka codsanayaan in la hagaajiyo wada shaqayntii hore si loo hirgeliyo mas-uuliyad wadareedka lagu wada shaqayn mas-uuliyad wadareedkii lagu wada shaqayn jiray toddobo wasaaradda dhalinyarada isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olombikada soomaaliyeed iyo xiriirada kala duwan waxay sida ugu dhaqsiyaha badan ka dalbanayaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oon ka wada dalbanaynaa kulan deg deg ah si loo xaliyo arrimaha taagan sideed wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya guddiga olimbikada xiriirada kala duwan waxaan raaligelin buuxda siinaynaa taageerayaasha horumarka isboortiga jecel baaqashadii lama filaanka ahayd ee ku timid kulankii xiisaha badnaa ee u dhexeeyey degmooyinka waaberi iyo dharkeenley oo ahaa gabagabada fiinaalaha tartanka toddoba-iyo tobanka degmo ayadoo horey aan xagka u gelinay oo lagu sameeyey marar kala duwan koobkii genaraal daa-uud oo ah koobka labaad ee dalka si xiisahaas loo fuliyo sagaal gabagabadii anigoo ah wasiirka dhalinyarada iyo isboortiga xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xildhibaan khadiijo maxamed diiriye waxaan si weyn uga mahad celinayaa madaxda olombikada iyo madaxda xiriirada kala duwan ee isboortiga soomaaliyeed wada shaqaynta mar kasta oo joogtada ah oo naga dhexaysa
baaburtun horeno badeecada fuulabilidka kubahohayanka babirku absoo injeeda banaadiraka koyana baydhow taransida kiina ambosadew baydhow iyo santa banaadir may halistooshi yasmee baariyow badeecada fuuli iyo bagaashka bidhaantisa liyaabi baadilayn haato hadda baray bakaarka walaalaha oflow iyo baawurtullaha ku raray Olo benta ma e.
bakaarka walaalo oflow Bogo gono unta mang e.
tiirkii baydhowow Beri imidig.
badeeca kullishe Bakara bay dawa.
bartiyo ku adeegidaayangu Bakarka walalo oflow.
beesu rubisaaran hayna Tabanki bakara lay e.
koy hayka baratamo Bilaa wata hol e rabba.
bakaarka walaalo oflow Beri imi inu si ayo.
bulshooy iska nagmaleh Baradi ma moga daw.
beesadis dhiseedina Bashuk maha kula tawaw.
bakaarka walaalo oflow Bolo hukti e.
baaka ebe
waayahay dhegeystayaal guudaan wali baanta kafmeera barnaamijka kulanku warsan oo namadan seen kooxda idaacadda warsan ee magaalada Tanbaydhabo barnaamijka uu kula baasaaray waan siin darasaa dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Axmed Ibrahim Cabdirashiid Rashka dhanka farsamada madax ku dirta wali bay Maxamed Ali saaxiibkayga Bilal Hilal inta barnaamijku barnaamij limada reedan kulamana khayraya waa Cabdirashiid Rashka oo seen ku tababarsiyo amiin nabada assalaamu calaykum waraxmatullaahi taala wa barakaatuh